أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ayaa laga helayaa weerar qorshaysan oo cadowga allaah lagula beegsaday duleedka magaalada kismaayo madaxda kooxda rajada soomaaliya ayaa safar degdega ku tegay magaalada cadiisababa xilli mucaaradka rajada oo shir oga socda magaalada kismaayo ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa soo bandhigay khariirad muran dhalisay oo muujinaysa damaca dhuleed iyo midda badeed ee xukuumadda salbiyadda cadiisababa wulaayadda hiiraan ayaa ku guulaystay heshiis laba beelood oo ka mid ah beelaha dega wulaayadda kuwaasoo dhex maray khilaaf gacanka hadal sababay munaasabad lagu maamuusay arday ka qalinjabisay mu'aasada utrija ayaa ka dhacday degmada jirib ee wulaayadda jubbada dhexe
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
waa habeenimo axada bisha jamaadul aakhir sannadda kun afar boqol afartan iyo toddobo ku soo dhowaada qodobada warkaasoo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ayaa laga helayaa weerar qorshaysan oo cadowga allaah lagula beegsaday duleedka magaalada kismaayo waxaa xog dheeraada laga helayaa weerarka miina oo saaka ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen maleeshiyan murtadiin ah oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka yoontay ee duleedka magaalada kismaayo ee walaayada jubbada hoose inta la xaqiijiyey weerarkaasi waxaa lagu dilay laba askari oo murtadiin ah madaxda kooxda rajada soomaaliya ayaa safar degdega ku tegay magaalada cadiisababa xilli mucaaradka uu shir oga socdo magaalada kismaayo walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya madaxa kooxda ridada soomaaliya murtada xasan sheekh maxamuud ayaa jimcihii lasoo dhaafay safar ugu baxay dalka etoobiya isagoo caasimada dalkaasi aadisabaaba kuna deg deg ah kula yeeshay ra-iisul wasaare abiy axmed safarkan kadiska ah oo imaanaya xilli isbaysiga mucaaradka iyo shir ku leeyihiin magaalada kismaayo ayaa bayaan ka soo baxay filla soomaaliya lagu sheegay in labada dhinac ka wada hadleen arrimo dhowr ah sidoo kale gaal abiy axmed oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa baraha bulshada ayaa sheegay in isaga iyo gurguurta ayga wada yeesheen kulan qado ah oo lagu sii ambaqaadaya wadaxaajoodyo horey ugu socday dadka wax falanqeeya ayaa socdaalka murtada gurguurta ku safeeyey mid salka ku haya culeys ka soo fuulay shirka ay mucaaradka ku leeyihiin magaalada kismaayo iyo sidii dacwad kalan ah siyaasiyiinta mucaaradka gaar ahaan axmed madoobe uu u gudbin lahaa dowladda xabashada etoobiya xogo loo soo dusiyey warbaahinta ayaa sheegaya in kooxda riddada ee filla soomaaliya iyo sidoo kale dhowaan qaar ka mid ah dowladaha shisheeye ka codsatay inay baajiyaan shirka mucaaradka ee magaalada kismaayo balse tallaabooyinkaasi ayaa sida muuqata ku soo idlaaday fashil kulanka abiy iyo gurguuta ayaa loo badinayaa inaannu waxba ka beddeli doonin hanaan socodka shirka mucaaradka maadaama shirkaasi u socda qaabkii loo qorsheeyey islamarkaana saacadaha soo socda la filayo in laga soo saaro go'aan hor leh ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa soo bandhigay qaarad muran dhalisay oo muujinaysa damaca dhuleed iyo midda badeed ee xukuumadda salbiyadda cadiisababa cabdiqaadir rabbaani ayaa warbixinta warkaasi inoo haya xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ee baraha bulshada ayaa lagu faafiyey khariirad cusub oo muujinaysa damaca badeed iyo dhuleed ee dowladda nasaarada xabashida etoobiya khariiradda oo lagu soo dhex daray muuqaal in ka badan saddex daqiiqo soconaya oo lagu baahiyey barta xafiiska abiy axmed uu ku leeyahay ekis oo horey loo odhan jiray twitter ayaa etoobiya ku darsatay dhulka jabuuti iyo sidoo kale eritereya halka qaybo ka mid ahna Soomaaliya la raaciyay Itoobiya. Muuqaalka khariirada lagu soo daray ayuu Abi Axmed ku soo dhoweynayay ra'iisul wasaaraha waddanka Hindiya ninka lagu magacaabo Narendra Modi oo booqashadiisii ugu horreysay si rasmi ah ku yimid Addis Ababa laba maalin ka hor. Khariiradu waxa ay muujinaysaa damaca Itoobiya ay ku doonayso khayraadka biyaha ee uu Allah ku manaystay dalalkan oo Soomaaliya ay ka mid tahay. Dhulka ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed ee ay khariiradan shanta Itoobiya raacisay waa gobollada waqooyiga, gaar ahaan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka ashaadala diriirka ee Somalilan. Marka la faafiyey khariiradan baraha bulshada waxaa si weyn u qabsaday dood iyo dhaleecin ka dhan ah khariiradaas waxaana ka falceliyey dad aad u fara badan oo isugu jiray falanqeeyayaal aqoon-yahano iyo dad caan ka ah baraha bulshada oo ka kala socda dalalka dhaca geeska Afrika waxayna arrinkaas ku tilmaameen mid muujinaya damac ballaarin dhuleed iyo iskuday dib loogu soo nooleynayo damaca Itoobiya ee helitaanka marinbadeedka falanqeeyayaashu waxay tallaabadan Itoobiya ku tilmaameen mid diraysa fariin siyaasadeed oo halis ah taas oo dhaawacaysa madaxbannaanida iyo sohdimaha dalalka jaarka la ah Itoobiya Itoobiya waxay muddooyinkii u dambeeyey aad u kordhisay doonisteeda iyo damaceeda baddoonka ah Eritrea ayay ugu goodisay in ay xoog uga qaadan doonto khayraadka biyaha khariirada cusub ee ay soo bandhigtay ayaa ka turjumaysa damaca fog ee Itoobiya ay ku doonayso in ay hesho marinbadeed oo si toos ah ugu xidha caalamka intiisa kale wilaayadda hiiraan ayaa ku guulaysatay heshiis laba beelood oo ka mid ah beelaha dega wilaayadda kuwaasoo dhex maray khilaaf gacanka hadal sababay warbixinta warkaasi waxa inoo faahfaahinaya walaalkeen cabdiqani maxamed munaasabadan oo ahayd mid lagu heshiisiinayey laba jufo oo kale ah jufada subeer ee beesha baadicadeeh iyo jufadaha afar raaxooy ee beesha saddex cumurow ayaa ka dhacday deegaanka show ee hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan waxaana munaasabada ka qayb galay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan bayaan si wada jir ah ay u soo saareen labada jufo kuna caddeeyeen inay heshiiyeen wixii dhiig ahna shareecada allah ay u xukun tageen ayaa goobta laga akhriyey waxayna ku heshiiyeen xagga dhimashada qofkiiba sida ay shareecada islaamka qabto oo boqol halaad oo geel ah oo hashiiba lagu qiimeeyey shan boqol oo doolar oo qiimahay noqonaysane boqol kun oo doolar labadii nin gabadhana konton halaad oo hashiiba lagu qiimeeyey shan boqoloo doolar noqonaysane labaatan iyo shan kun oo doolar dhanka dhaawacyada waxay ku heshiiyeen in ay soo bogsoodaan kadibna loo gudbiyo shareecada islaamka sidoo kale hantidii la burburiyey ee kala ahayd guryo la gubay iyo hanti la dhacay guryahaas oo gaarayay boqol iyo toban iyo afar guri waxaa lagu heshiiyey in guri kasta lagu qiimeeyo lacag dhan afar boqol iyo konton doolar guud ahaan waa konton iyo kow kun saddex boqol oo doolar nabadoonnada labada jufo oo iyaguna goobta ka hadlay ayaa caddeeyey inay ka heshiiyeen isku dhacii khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed dhaliyey ee labada jufo ku dhex maray deegaan hoostaga ah degmada jalalaqsi meeshaan markaan imaanayn waxaan maraynaa dadka waxyaabo kala duduwanaa ku jiray laakiin saakii quluubteenna siday u midaysan tahay ilaahay subxaanahu watacala waa arkaa wejigaynana waa ka muuqdaa dadka nala jira waa arkayaan farxad iyo kalkacayl iyo dad isjecel ayaa meesha joogo markaan meeshaan soo gelaynina xoogaa dadka waxyaabo kale iskaga jurjuray ilaahay waa naga saaray annagana waxaan jecelnahay hadda kadib aan kan shaydaankii masaba abliiskiina soo dhexgalay dabeesha nagu soo afuufiyey masaba cadowgii macnaha boqolka doolar mase tobanka doolar soo siiyo ana labada jifi in isku dila rabay ilaaha naga masmeysay taasna waa mahad ilaahay waaye naqiib cabdirashiid cumar diiriya oo ah naqiibka beesha saddex cumurow iyo naqiib macalin yuusuf macalin cabdi muuse oo ah naqiibka beesha baadicadee ayaa iyaguna goobta ka hadlay waxayna bogaadiyeen heshiiska labada jufo war ilaahay baan idinku dhaariyey dadka ma dagaalami karaan maxaa u gaaray sow lama qalbin sow dollar laguma doorin rabin ninkii dollar inuu ku dooriyo rabow aday kuu taallaa waana kaa bajaqowday insha allahu tacaala maanta ka bacdi waxaad ogaanaysiin gaal iyo gaalla jiraan iyo munaafiq waxaad ogaanaysiin maanta laga bilaabo qoriga jufada yar oo u dhalatay afar raaxooy iyo saddex subeer waxaa ka ballan ah oyna horta inana ku ballan qaadeen qoryahay haystaan laga bilaabo saacaas inay xabadda ku dhacayso gaalka jooga meesha la yidhaaha jalaalqsi bishaaraysta aad maqlaysaan beelweynta baadacadda beel ka mida oo layidhaahda zubayr iyo beelweynta saddex cumarow beel ka mida oo layidhaahda afar raaxooy oo walaalo ah oo muslimiin ah oo deris ah aysan fi taariikh dhicin waxyaabaha hadda dhacay lagana wadana daamooday waaqacadaas iyada ah sida hore loo sheegayna waxay socotay saacado waa maalingelinkeed ayay socotay fitataas insha allahu tacaala waxaan leenahay ammaanadii waad gudateen walaayada hiiraan iyo heer gobol iyo heer degmaba waa la walaaloobay wixii ayaa laga wada shallaayey waxaasna waxaa sabab u ahaa dikriga ilaahay oo galay subxaanahu wa tacaala culimmadaasna waxaan leenahay carabkiina afsax allahu lisaanakum wanawar allahu quluubakum wakasara allahu amhaalakum qabaa'ilka dagawilaayaadka islaamiga ayaa markuu khilaaf soo kala dhex galo ku kala baxa kitaabka allaah iyadoona qabaa'ilka ay hoos harsanayaan harka ay ka heleen ku dhaqanka shareecada islaamka munaasabad lagu maamuusay arday ka qalanjabisay mu'asasada utruja ayaa ka dhacday degmada jilib ee walaayada jubbada dhexe ismaan axmed duubow ayaa warbixinta warkaasi inoo haya أتى صبح تخرجنا بعيد الصبر والجهد وطلت شمس بهجتنا وقلدنا سنى المجد وقلدنا سنى المجد لقينا الحلم في سعد فما أبهاك يا سعد وأيام بها خضنا غمار الجهد لن تعد غمار الجهد لن تعدي wilaayaadka islaamiga ah waxaa si isdabajoog ah uga socda xafladaha iyo munaasabadaha loo dhigayo da'yarta ka soo takharujaya goobaha waxbarasho ee ka furan wilaayaadka waxaana ay da'yartu fursad u heleen bay oo ku wanaagsan waxbarashada lagana hufay wax kasta oo lid ku ah waxbarashada sida dhaqanxumada iyo dhalanrogga ka jira meelo badan oo ka mid ah dalka kuwaas oo ay ku fasahaadeen in badan oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed waxayna mujaahidiinta iyaga oo la dagaalamaya siliibiyiinta diinladirirka ah haddana dhanka kale waxa ay dhexda u xirteen in bulshada lagaha qabtiro baahiyaha waxbarasho markaad indhaha la raaraacdo goobaha waxbarasho amaba aad degaysato warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxaa dhagahaga ku soo dhacaya waa munaasabadaha heerarka kala duwan ee ay ku qalinjibinayaan da'yarta ku nool wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka وأيام بها خضنا غمار الجهد لن تعد غمار الجهد لن تعد markaana waa doorkii mu'asasada aludruja oo ka mid ah mu'asasaadka waxbarasho mu'asasada oo leh faracyo kala duwan ayaa sidoo kale ka kooban qaybta xifdinta qur'aanka kariimka iyo culuumtiisa qayb machad sharci ah iyo qaybta kale ee rawdada amaba meel lagu soo dhiso carruurta yaryar mu'asasada ayaa horey u soo saartay dufcooyin kala duwan waxaana dhowaan xarunta mu'asasada ee magaalada jilib lagu qabtay xaflad heerkeedu sarreeyey taasoo ay ku qalinjibinayeen arday dhammaysatay qaybta machadka shareecada ee mu'asasada xafladda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimo waxgarad waalidiin iyo maamulka macallimiinta iyo ardayda ludruja sheekh cabdulilaah iyo sheekh cabdiweli waxay ka mid ahaayeen culimmadii xafladda lagu casuumay kelimaad u badnaa dardaaran ayayna ka jeediyeen xafladda horeyn waxaan ku faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galo xafladdan qiimaha badan oo lagu maamuusayo cilmiga sharciga ah iyo ahlulcilm gabdhaha ka baxay maxadkan iyo difcadan iyo dhammaanba gabdhaha waxaan leeyahay ilaahay cilmigaad barateen ha ka dhigo midina anfaca ummaddana anfaca ha ka dhigo dalabatulcilmi baa tihiin dalabulcilmina qofkay ikhlaas ka noqoto oo u baranaya ilaahay dartii ajar weyn baa ilaahay u ballanqaaday cilmigu wuxuu qiimo iyo faa'iido ku leeyahay markuu qofka cilmiga bartay uu ku dhaqmo
machadulutrija macaayadda ugu waaweyn buu ka mid yahay jiil fara badanna soo saaray gabdhaha maclimaadka ah ee dadaalka iyo juhdiga iyo deegaanada iyo guryihii iyo iyagoo ay ku xiriiraan haddana bixinahaya wax la baxsho waxa ugu khayrka badan leh ilaahayna jalla wacala ha barakeeya ardada iyo jiilka soo baxayo kuwa dhammeeyey iyo kuwa hadda soo baxayaba waxaan leenahay yaan la daalin intaasi kadib qaar ka mid ah ardayda ayaa soo bandhigay wax ka mid ah culuumtii ay ku soo barteen machadka mu'asasada ludruja ها هي أيام الجد تمضي وصفحات الجهد تضوى نقف اليوم على منصة التخرج بعد سنين من الكفاح فلنحمد الله على توفيقه وامتنانه وها نحن نراه يتحقق بين أيدينا إلى أمهاتنا وآبائنا لكم منا أسمى آيات الشكر والعرفان غنوا معي ضربا بيوم تخرجي
واستنشقوا فرحا عبير الأترج وتضوعوا بالمسك في يوم الهنا يا سعد قلبي يوم حان تخرجي بنجاح هذا اليوم حين رسمته بخضى العزيمة في نهار أبلجي فكم سقى علما وتعليما كما يجدد العزم وكل ما سما من الأقوال والأعمال الظاهرة كذاك أعمال القلوب الباطنة howlwadeennada mu'asasada ayaa dhankooda ka warbixiyey maraaxiishii ay soo martay mu'asasada aludruja mu'asasada utruja waxaa la aasaasay sanadka markuu ahaa kun afar boqol iyo soddon mu'asasada waxaa lagu aasaasay markii ugu horreysay magaalada muqdisho mu'asasada kusoo bilaaba kun afar boqol iyo soddon ilaa iyo hadda ayay shaqaynaysaa falilah alxamdu walminna ilaa iyo haddana waxay ka shaqaysaa shabeellada hoose iyo waxay ka shaqaysaa jilib ayay maaragtay hadda ay ka shaqaysaa mu'asasada awalan wax- saddex qaybood ayay u shaqaysaa qayb waxa weeyaan maaragtay macaahid culum sharciya laga barto iyo maadiya iyo arday yacni qoraalka iyo akhrinta la baro iyo qur-aanka kariimka arday maaragtay la baro Eh, ilaa iyo hadda waxa weeyaan maanta xafladda ugu dambaysa waad arkaysaan yacni ardaydii machadka ee ka qalin jebisay oo maanta halkaan xafladdan aad arkaysaan loogu qabtay kama marneen salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo dhankooda kelimaad farxad leh ka jeediyey xafladda haddaan nahay odayaasha kudhaqanka shareecada islaamka ee jubbada dhexe waxaan ka soo qayb galnay xaflad heerkeedu aad ugu sareeyo xafladdana waxaan leeyahay oo mubaarakada ah dadkan ayaa ka soo shaqeeyey ilaahay ha ka abaalmariyo aludruja lildarasaat alislaamiya waalculuum almaadiya waxaan kaloo kula dardaarmayaa inay camalkooda ikhlaas ay ka dhigaan waxaa sidoo kale xafladda loo dhigay ardayda dhammaysatay macadka sharciga ah ee mu'asasada aludruja ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta aniga waxaan ka mid ahaa waalidiinta muasasada lugtuja alxamdulilah laba gabdhood ayay igu qalanjibisay maasha allah labadaas gabdhood maalintaan keenaya muasasada muddo saa u fogmayeen alxamdulilah aad ay u dhowdahay haddana waxay halkan fadhiyaan ayagoo cufaad min kitaabillaahi culuumtii shareecada maanta gebagabadeeda u taaganahay hadda insha allah waxaan u diyaargarowhaya saqaawi mise jaamacatulqidma insha allahu tacaala ugu dambeyn xafladda ayaa ku soo dhammaatay jawi farxad leh waxaana ardayda lu guddoonsiiyey shahaadooyin iyo abaalmarinno حمدا إلهي لولاك لما هنئنا في رغد لما هنئنا في رغدي أتى صبح تخرجنا بعيد الصبر والجهد وطلت شمس بهجتنا وقلدنا سنى المجد وقلدنا سنى المجد haddaba warbixinta warkaasi waxay u dambeysay warkii fiidnimo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu